haatan kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dhacdooyinka toddobaadka aynu ku horrayno sheekh mukhtaar robo abuumansuur oo ka mid ahaan jiray hogaamiyaashii sartare ururka al-shabaab oo horena u sheegay in ururkaasi uu isaga baxay ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inuu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo doorashadooda la filayo in bisha nofembar ay ka dhacdo magaalada baydhaba mukhtaar robo oo baydhabo gaaree ayaa hadalkaasi ka sheegay gudaha magaalada baydhaba saacado kadib markii uu musharaxnimadiisa ku dhawaaqay mukhtaar robo abuumansuur ayaa war ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaaliga ee soomaaliya waxaa lagu sheegay in mukhtaar roobow oo weli uusan soo buuxinin shuruudo badan oo looga baahnaa in qofka shabaab ka soo baxsada uu sameeyo si cunqabataynta caalamiga ee saaran looga qaado sidaa daraaddeedna uusan xilka koonfur galbeed ee soomaaliya isku soo sharaxi karin qaybaha dambe barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa safiirka soomaaliya ee qaramada midoobey abuukar dahar cismaan abuukar baalle ayaa toddobaadkan sheegay in markab dhuxul sharci darro ah ka soo qaaday soomaaliya oo ku xirtay deked ku taalla dalka ciraaq abuukar baalle ayaa sheegay in markabkaasi uu siday boqolaal kun oo jawaano oo dhuxula isagoo qaramada midoobey iyo dowladda ciraaqba ku wargeliyay arrintaasi si tallaabo looga qaado markabkaasi iyo dadkii kale ee ka dambeeyey dhoofinta dhuxushaasi ee soomaaliya mamnuuc ka ah markabkan sidaan xogta ku hayno wuxuu ka soo baxay soomaaliya wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa laba boqol oo kun oo jawaan oo dhuxul ah wuxuuna kusoo xertay deked ku taala ciraaq intii uu soo socdayna waa ka warhaynay waa wargelinay dowladda ciraaqna waa wargelinay arrinta waa ka wargelinay sidoo kaleentana waxaan wargelinay dhammaan hay-adaha ay qusayso ay kamid yihiin hay-adda s e m g ga oo soomaaliya u qaabilsan cunaqabateynta taasoo ay ku jirto mandatekoodana ku jiro arrimaha xalufinta dhirta iyo dhuxusha kaasi waxa uu ahaa danjire abuukar daahir cismaan abuukar baalle oo ah danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah milatariga maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay in ugu yaraan sagaal mitidin shabaab ka tirsan ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta soomaaliya taasoo la fuliyey kadib markii shabaab ay weerareen ciidanka dowladda soomaaliya sida warka ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee africa ee africom lagu sheegay cilmi baaris ay si wada jira u sameeyeen hay-adaha farside africa iyo ibsos ayaa waxa ay ku muujiyeen in hoosu dhac ay ku timid kalsoonidii ay dadka shacabka ay ku qabeen hay-adaha dowladda oo ay ka midka yihiin hogaanka sare ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka iyo waxyaha garsoorka cabdirasaaq aadan maxamed oo ah madaxa fulinta hay-adda farside africa ayaa v o a uga warmay toddobaadkan cilmi baaristaasi ay sameeyeen arrinkaas waxaanu ku salaynay markii madaxweynaha la doortay shan bilood kabacdi ayaan waxaan samaynay cilmi baaris bishii sideedaad laba kun iyo toban iyo toddobadii waxaanu weydiinay isla su-aalahan aragtida iyo kalsoonida dadku ay u qabaan saad la xasuusato waxaa jirtay kalsooni aad u fara badan meel walbaa xabada laga riday meel walbaa dadku aad bay madaxweyne farmaajo kalsooni badan ugu hayeen taas ayaa keentay inuu ilaa siddeetan iyo lix haysto ilaa siddeed iyo toddoba uu haysto ratingka inuu haysto aad baa maaragtay kalsooni badan u haystay hadda oo hal sano iyo xoogaa ama hal sano iyo bar laga joogo dadkii baanu weydiinay aragtidaada ka warran waxaad moodaa ilaa toban iyo sagaal ilaa labaatan inay hoos u dhacday kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq aadan maxamed oo ah madaxa fulinta hay-adda farside africa dhinaca kale wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud kiile ayaa isaguna ka hadlay siday u arkaan hoosudhaca la sheegay inuu ku yimid kalsoonida ay shacabka ku qabeen dowladooda sida kelimadeydaba ku jirta anigu waxaan bogaadiyey cilmi baaris in la sameeyo waxaan bogaadiyey hay-ad soomaaliyada cilmi baarisa inay laga aqbalo ay aqoonsato ay ogolaato inay wax la wadaagto ibsos inay la wadaagto oo aan ogahay inay tahay hay-adda saddexaad ee wakaaladda saddexaad ee cilmi baarista adduunka marka arrinkaas arrin aan bogaadina waay cilmi baarista la sameeyey ka cilmi baaris ahaan annagu waa soo dhoweynay dabcan waxyaabaha ku qorno idilxukun maxkamadeed ma ahan oo lama taabtaan ah ama gafkuma jira ah si lama taabtaan ah gafka ilaahay ma gaf waa ilaahay marka tan xigta waxa ay tahay waxyaabihii meeshaas ka soo baxay wixii hadda bositifeka ahaa ee igu muhiimsaneed in dowladda soomaaliya dadkeedu ka aaminsan yihiin ra direction ama jid saxa inay wax ku wado arrinkaasi waxaan rabnaa nambarka la sheegay inaan ka kordhinno oon leyli nahaar u soo jeedno oo waana loo waana laga shaqeeyaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya daahir maxamuud geelle waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horodhaca ku maqasheen mukhtaar robow abuumansuur oo ka mid ahaan jira hogaamiyaashii sarsare ururka al-shabaab horena u sheegay in ururkaasi uu isaga baxay kadib khilaafaad soo kala dhex galay ayaa toddobaadkan magaalada baydhabo ka sheegay inuu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo doorashadooda la filayo in bisha noofembar ee soo socta ay baydhabo ka dhacdo dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in arrintaasi aysan sharci ahayn oo mukhtaar robow ay ku eedeysay in weli shuruudihii looga baahno qofka shabaab ka soo baxa uusan si fiican usoo dhammaystirin ayna saaran tahay cunuqbateyno dhowr oo ay ka mid ka yihiin cunuqbateyn caalami ah sidaa daraadin ay dowladda soomaaliya kasoo horjeysatay soo sharaxidda mukhtaar robo abu mansuur xilka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaaliga ee soomaaliya haddaba xagee bay wax iska qaban la-yihiin maxaase dowladda soomaaliya go-aankan ay gaartay ku sababaysay arrimahaas iyo kuwo kale waxaa la qaadaa dhigi doonaa maxamed xadir nuur maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuu joogaa maxamed dowladda soomaaliya warkan ay soo saartay iyo ku dhawaaqitaanka mukhtaar robow inuu isku soo sharaxay xilka maamulka koonfur galbeed sidee baad u aragtaa bismillah waa mahadsantaha jamaal marka hore runtii inuu soo sharaxo dabcan sida muuqato qof kasta muwaadina oo soomaaliyeeda wuxuu xaq u leeyahay in uu wax doorto lana doorto waa sharci aas-aasa oo jiro waaye midaan laakiin dowladda soomaaliya ay hadda go-aankay soo saartay ku saabsan dhinaca inuusan issharaxi karin waxaa umalaysaa in yani aangallo fara badan ay wax ka fiiriyeen midda koowaad in ay dowladda sida muuqato aysan weli kalsooni dhaba oo ku saabsan yani go-aanka uu soo qaatay inta dhanka dowladda ugu soo wareegay aysan dhamaystirneen qodobo kaleto iska caalamiyana way jiraan laakiin qodobka ugu xooga badan oo dadka ay sida ay tilmaamayaan ama ay wada arkaan waxay tahay in dowladda weli aysan kalsoonin buuxda aysan jirin Waa tahay.
mukhtaar robow iyo dowladda soomaaliya marka sharciyan marka la fiiriyo dowladda federaaliga ah xaq ma u leedahay in ay qof tiraahdo isma soo sharaxi kartid weli adigu waxaa ku dul saaran calaamad su-aal mise arrintaasi waxay u taallaa hay-adaha guddiga doorashooyinka ee maamulka koonfur galbeed ama guddi doorashooyin guud hadduu jiro jamaalo marka koowaad horta qofka in yani laga hor istaago in ay- uu doorasho ka qayb galo go-aanka wuxuu marka hore ka imaanayaa eh, maxkamado sare oo oo yani soo eedeeya oo dembi kusoo ooga oo ka istaajin kara qodobka labaadna guddiga doorashada oo yani eh, ka- eh, ma- maogtaa qodobo u degsan oo haddii qofka uu soo buuxiyo uu- uu- uu do- doorasho u tartami karo hadduu soo buuxinna uusan usan u tartami karin ayagana xaq bay u leeyihiin oo go-aanka ayagaa iskale marka labada dhinac maxkamad go-aankeeda iyo go-aanka guddiga doorashada ayaa xaq u leh inay ama ay ka joojiyaan ama ay u ogolaadaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti noogu ahaa intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo